suuratu tiin makiyatun weeyaan iyadana qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi اraxmaani اraxiim watiini baan ku dhaaranayaa tiin waa geed wazaytuuni zaytuun ayaan ku dhaaranayaa geedka zaytuunka wa duuri siiniina duuru saynaa meeshii nabi muuse rabbi kula hadlay ayaan ku dhaaranayaa buu alla leeyahay wahaada albaladi wahaadaa kan ayaan ku dhaaranayaa kanday albaladi beledka ah alamiini ee la nabadgeliyey ee dhexdiisu ay ku nabadgelayaan khalqi dadku waa maka marka laba meel oo yacni duuru saynaa oo ilaahay nabi muuse kula hadlo rabbi u barakeeyey iyo beledul amiin oo maka ahoo waxyiga nabiga sala allahu calayhi wasalam lagula soo dejiyey iyo waxaa lagu dhaartay wa tiini wazaytuun tiin iyo zaytuunna waa geedo marka aada u nacfilaho xaggaa dambe marka yacnii shaam iyo meelahana aada uga baxaba laqad khalaqna alinsaana ma jawaabulqasamkii marka waa kan laqad la wallaahi qad xaqiiqeeh khalaqnaa waxaanu abuurnay alinsaana insaankii baan abuurnay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu wanaaga badan dhexdeedaan ku abuurnay huma markaa dabadeed radadnaa waanu celinay hu insaankii asfala saafiliina kuwa hooseeyo kan ugu hooseyn badan isagoo abaanu celinay oo marka waxaa laga wadaa duqnimada yuriidu ila alharam waardali lcumur cumri midka ugu xun ayaan gaarsiinay markaasuu isaga dhan markuu nin dheer qurux badan maqlid badan arkid badan wax fahmid badan markuu ahaa kadib waa isu soo godanayaa maqalkii baa ku cuslaaday araggii baa ku cuslaaday oo dhib noqday muuqaalkii iyo quruxdii ou lahaa waa isbedelay yacni taasaa marka waa qudro rabbi waay markii horena saa inuu u abuuray dabadeedna heerkaas uu gaarsiiyey uma laqad la wallaahi qad xaqiiqahe khalaqna alinsaana insaankii baanu abuurnay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu wanaag badan dhexdeeda ay acdalu qaamatin wa axsanu suuratin baan ku abuurnay dhexdeeda uma markaa dabadeed radadnaa waan celinay hu insaankii asfala saafiliina kuwa hooseeyo kan ugu hooseyn badan yuriidu ila alharami waardali lcumur ayaa loo celiyey caqligii waa nuqsaama jirkii awoodiisii waa nuqsaamaysaa asaafiliin marka maxaa laga wadaa kuwa ugu ugu hooseeyo dadka ducafada iyo kuwa iyo naafada ilmaha yaryarka ah yacnii yuu kasii hooseynayaa xataa marka fa shaykhulkabiiru qofka waayeelka ah asfalu min haa-ulaai jamiican qofka waayeelka ee boqolka dhaafay ee yacni wuu ka hooseeyaa kuwii hooseeyey buu kasii hooseeyaa oo hadda cunug yaroo shan jira iyo boqol iyo dhowr oday jiro yaa labadooda daran cunuga shan jirkaaba ayaa markaa ayaa sareeya haddii labadooda la fiiriyo cunugaa shan jirkau kasii hooseyna ama laba jirka ama saddex jirka ayb wsaafiluuna hum uducafaa waay marka kuwaasuu kasii hooseynayaa isaga marka marka wa asfalu saafiliina nakiratun tacumu ljinsa jinsiga dhan ay marka camimaysaa ila aladiina kuwii ma ahane aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban kuwa sameeyey maahane falahum waxay leeyihiin kuwa ajrun ajri ajriga oo gayru mamnuunin ku go-aya aan ahayn laba tafsiir baa marka meeshaa ku jirto uma radadnaahu asfala saafiliin naaraan u celinayna waa laga macneeyey marka haddii la yidhaha naartaan u celinaynaa ila aladiina aamanuu kuwa ayaga naarta loo celin maayo qowlkii hore kuwii ku tegayna radadnaahu asfala saafiliin fazaalat cuquuluhum wanqatacat acmaaluhum falaa yuktabu lahum xasanatun ila aladiina aamanuu marka saasay noqona ninkii awal daacada rabbi ku dadaali jiray muumin camal saalixa la imaan jiray markuu duq noqdo caqliga ka tago wixii uu sameeyi jiray waa loo qoraa kuwa kale laakiin ee awal aan daacada la imaan jirin markay caqligu uu ka tago waxba loo qori maayo ayaga marka istinahaana halkaasuu galaa markaas ila aladiina kuwii ma ahane aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban oo kuwaa waxay dhallinyaronimadooda kusoo sameyn jireen ayaa markan oo waayeelnimo ay galeen loo qorayaa sida dadka kale oo kale ma aha falahum waxay leeyihiin ajrun ajri ajriga oo hayru mamnuunin mid go-aya aan ahayn oo mid la goynaya markaa aan ahayn qofku mar haddii marka xaalad wanaagsan loogu khatimayo dhib ma u keenaysa marka famaa yukadibuka bacdu biddiin famaa ay fama ladii maxaybaa yukadibuka bani aadanow inaad beeniso kugu qabanayo kugu xambaarayo bacdu bacda haadihi lxujati xujadan ka gadaale biddiini is-abaalmarinta inaad beeniso maxaa kugu keenaya famaa maxaybaa yukadibuka mid beeniyo kaa yeelayo oo kaa dhigayo bacdu intaa kadib xujadan laguu soo tilmaamay ka gadaale biddiini is-abaalmarinta inaad beeniso maxaa kugu qaadayo oo kaa dhigayo mid beeniyo is-abaalmarinta maalinteeda alayse allaahu alla miyounan ahayn biaxkami alxaakimiina kuwa wax xukumo midka ugu sugid badan biaqda alqaadiina inta wax xukunto kan ugu xukun wanaagsan oo wax ugu sugid badan miyuunan rabbi subxaanahu watacaala uunan ahayn balaa sidaa waa yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasxaabi